sahra aad ayaa umahadsan tahay magaalada qandala ayaa lagu soo waramayaa in maanta barqanimadii lala beegsaday duqeyn dhinaca badda ah ma garan karo ciidamada in ay puntland yihiin iyo inay yihiin maraakiibta xaraabiga ah ee gacanka cadmeed ku sugan laakiin dad ku sugan gudaha magaalada qandala ayaa ii sheegay in magaalada duqeyn dhinaca badda ah lala beegsaday oo qoryo waaweyn lala dhacay inta badan meelo banaan ayay ku dhacday kolley wax yeelo iima sheegin laakiin madaafiic dhowra ayaa magaalada lagu dhiftay waan gartay faadumo dadkaasi ka barakacay magaalada oo la sheegayo badi dadkii degmadaasi qandalo ku noolaa inay ka barakaceen oo deegaamada kala tegeen wax gargaara oo ama meelaa ay degaan iyo guryo iyo cunto iyo wax lala gaadhay ilaa hadda ma jirtaa faadumo intaad ka war hayso
dhammaan dadkii guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays cedo oo aan kula kulmay xarunta gobolka bari ayaa v o a u sheegay in magaalada qandala dadkii ay kasoo baxeen iminkana ay ku hasan yihiin waa siduu hadalka u dhigay sagaal qof oo keli ah waxaa guddoomiyuhu sheegay in magaalada qandala dad ka yimi habeennimadii xalay oo la socda dooniyo yaryar ay soo gaareen magaalada boosaaso dadkaas oo uu tiradooda ku sheegay boqol sideetan iyo shan qof oo aruur iyo haween u badan wuxuu ii sheegay in la geeyey meel loo asteeyey dadkaas qaarna ay ku degeen xaafado sahray waxa uu kale guddoomiyuhu sheegay in saddex haween ah oo kamid ah dadka ka barakacay gudaha magaalada qandala ay habeennimadii xalay ku umuleen laba waxay ku umushay xeebta yoos oo magaalada qandala u jidha shan iyo toban kilomitr labadaa haweena gargaar caafimaad gargaar caafimaad iyagoo aan haysan ayay umuleen wuxuu ii sheegay dhinaca berigana hal haweena inay ku umushay wuxuu ii sheegay dadku inay ku firiqsan yihiin xeebta u dhaxaysa caluula ilaa boosaaso dad fara badan oo uu ku qiyaasay lix boqol oo qoys oo qoyskiiba lix qof ka kooban yahay inay ku sugan yihiin deegaanka buruc wax yar oo mucaawino ah ee wasaaradda maaliyaddu gaarsiisay halkaas dadka reer burucna ay aada usoo dhaweeyeen guddoomiyuhu waxa uu ii sheegay maantay xarunta gobolka bari inuu ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen hay-adaha deeqbixiyaasha ah iyo maamulka gobolka bari kaas oo lagu gorfeynayay sidii loo gurmad loogu fidin lahaa dadkan ka barakacay magaalada qandala wuxuu ii sheegay iminka inaysan jirin dad u baxay laakiin ay abaabul ku jiraan islamarkaasna ay ku guda jiraan tirakoob lagu sameynaya dadkan sida buruc oo kale iminka lix boqol oo qoys oo min lix qof ka kooban loogu macnaa hubiyo inay joogaan xaalada qandara zahray waa saas wey